ama soo dhex maro oo ku lugeeyo oo soo booqdo hoteelada iyo meelaha bulsho weyntu ay isugu timaado runti sharaf weyn bay noo tahay aniga iyo wafdigaygaba waxaana muuqata magaalada kismaayo hadda sida ay isu bedeshay amnigeedu isu bedelay quruxdeeda iyo hoteelada runtii ka abuurmay iyo aad mooda inay tahay kismaayadeedana kasoo laabanayso qurux badnaanayso waa ujeedaan meesha de cambihi jalaale iyo waxa barwaaqa meesha taalana waad ujeedaan marka runtii aad bay maaragtay u moodaa magaaladu hadday nabad waarta hesho de magaaladay ahaan jirtay lagu yaqaanay oo caasimada saddexaad dalka ahaan jirta magaaladani waxaan qiyaasi karaa in dagaalada sokeeyey ay xoogaa saameyn ku yeesheen xoogaa ay diblac ku rideen lakiin hadda xawliga ku socoto haday ku socoto nabadgelyada hesho waxaan rajeynaya inay maqaamkeeda soo ceshato oo magaalo qurux badan oo dad dadku kismaayo marka tilmaamaya waxay dhahdaan magaalo baddii iyo xoolihii iyo beerihiiba kulmisee weeye marka nin walba soomaaliya inuu rabacad ku yeesho oo yimaaduu raba taasaana keentaan umalaynaya inay lagu dagaalamo oo dhibtu ay iyada kusii dambeyso laakiin magaladan waxay u baahan tahay amni iyo dowladnimo taam ayaa ka jirta sunti sida muuqata amnigeeduna saan arka hadda waa boqol kiiba boqol wataan dab hoteelada aan dhex marayno oo taagannahay oo ka sheekeynayno marka jaw qurux badan iyo barwaaqa iga muuqata insha allahu horumar iyo guulna waa u rajeynaya dadka reer jubbaland iyo kismaayo iyo gaar ahaanba aad iyo aad ba mahadsantihin